aan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington oon caawa idinku hayo qeyb saddexaad uguna dambaysa ee waraysi aan la yeeshay hal abuure maxamed ciise oo madax ka ah hay-adda hiddisoor ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qaybtan caawa waxaan si gaara uga sheekaynaynaa afar hees oo ka mid a heesaha uu sameeyey hal abuure maxamed ciise oo ay qaadaan fanaaniin aad codkooda aada u jeceshihiin waa caawa iyo caweyska washington maxamed ciise madaxa hay-adda hiddisoor magaalada minneabolis magaalada soomaalida ay aadka u tagtay maxamed soo dhowo mar kale kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington waa dhawahay cashucuud adig iyo dhammaan v o e da soomaalida waa salaamaya labadii toddobaad ee lasoo dhaafay maxamed barnaamijkan aad marti ku ahayd dhegeystayaal badan oo intii hore kuu taqaanay maahane in kaloo cusub ayaa barnaamijkan laga yaabaa inay kugu baratay bal dadkii ku dhegeystay maxay ku yidhaahdeen aan ku bilowna
runtii waad mahadsan tahay mar labaad dad badan oo waxaa jiray saaxiibo aan ahayn oo ayaga runtii i yaqiinay runtii qof maaragtay iska caadiya ama normal lakin hadda waxay ogaadeen inaan hal abuur qarsoon ahay marka dad badana isoo wacay oo saaxiiba nahay oo runtii iga mahad celiyey maaragtay hal abuurnimada iyo soomaaliga jiritaankiisa sida maanta aan qurbaha maaragtay ugu hayno af soomaaliga iga mahad celiyey runtii waxaad tiri waxay ii malaynayeen inaan ahay qof caadi a marka caadi ma tihid soo maha
waxaan ka wadaa waan ku fahmay waan ku isma dhehaynin maxamed ciise waa hal abuur oo maaragta laakiin runtii waxa heri maxaa la dhahaa waxaa la dhahay ii sheeg hal abuurada qarsoon oo dabcan in uu
micnihii micnihii adiga adiga inta ku taqaana iyo inta heesaha aada u dhiibto unbaa ogeyd ilan inta badanna marka la yidhaahdo heestan maxamed ciiseha sameeyey ila qofka markuu heesta qaadayo waxaa laga yaabaa heeso badan oo dadka ay dhegeystaan in haddana aysan ogeyn cidda samaysta laakiin heesihii ay u bogaan ay ku raaxaystaan marka dadkaasaa maanta ku bartay
iyo dad kaloo badanba yah aad iyo aad aad iyo aad mar kale soo dhowow toddobaadkan waxaan rabaa inaan kusoo xirno barnaamijka qeybtan saddexaad afar hees oo ka mid ah heesaha adiga aad samaysay ee weliba si gaara jacaylka iyo aroosyada ka hadla marka afartaas heesaan rabaa inaad bal aad ad aad noo soo qabato marka ugu horeysa aad horta magacyadooda ii sheegtay intaanan u gudbin mid mid
tan u horeysa waxaa la dhahaa luul runtii ta labaad waxaa waaye taas waxaa qaada nimcaan mar kale wataan ku sheegay heesayga badankooda nimcaana qaada midda labaad waxaa la dhahaa xabsa waxaa qaada bibshe asigana xabsa waxaa qaada maxamed biibshe asigana halkaana nala joogaa waxaa jirta mid aroosa runtii waxaa qaada shaadiye sharaf inkastoo aroosyadu ay badan yihiin laakiin tanaan kasoo qaatay waxaa kaloo jirta hees aan ugu talagalay hibsoor iyo qaata aad jirta hibsoor hay-adda hay-adda ay leedahay u ah ya u ah mar kastoo munaasabadaha hiddisoor oo kale marka la gaaro sanad guurooyinka hay-adda oo kale hees laga shidaa jirto oo noo ahba astaanta sida maaragtay astaan noo ah astaanta hay-adda
ha sidaas oo kale ha waayahay mid mid baan rabaa marka inaan dhegeystayaasha u maqashiino midda hiddasoor waaba garanay iyada dib aan u dhigan doonaa laakiin middan aad tiri waxaa qaada nimcaan hilaac saaxiibka magaalada minneabolisna kula jooga dabcan heesahaaga ugu badanna sidaad sheegta ad u dhiibtay luul maxay ka hadlaysaa luul luul waa ayo
luul waa mar kale waa xaaska waa luul marka runtii waxaa is maadaama aad ku dhex jirtid halabuurnimo ama wax xorin runtii mararka qaarna maaragtay markii afar meel aad aadid meelaha kale waa inaad kusoo noqotaa soo ma sida loo wado loo wado macnaha jiroonig waa inuu ku yimaadaa mar kale mar kale ku yimaada exactly hal iyo laba kuma filaa ka wadaa waxaa jirta marmar runtii ay kusoo beymayso munaasabad farxad aad dareemayso qiimaha maaragtay qofta kula nool ama aad wadaagtaan maaragtay hoyga ama xaaskaaga ah jeceylkaaga ah marmar waxaa jirta runtii imaanaysa munaasabadeeda inaad wax ka curiso aad iyo aad aad iyo aad waxaan rabaa inta heesta luul aanan u cayaarin dhegaystayaasha inaad balqadar yar aad naga maqashiiso eraya ahaan haddaad ku luqayn kartana kama sii fiican runtii ereyadu waxay leeyihiin sida looxa diinka lagu dhigay qadoo kala laabtaad ku qorantaa adigaa lahado libta calaf u yeeshee labadeena luuley lubigeena isku laaran ixtiraam iyo ladnaan liibaan iyo wanaag ayaa dhexdeena taal jeceyl igu lilaahiya naftaad ku lamaan tahay waxaa lagaa abuuray lafta feedha bidixdoo laga reebay xubnihii libinta qurux dumar milyan jeer adaa ku leh sharaftaada luuley lacday caaddaa sare sidaas ay maaragta u dhigay ereyada cajiib cajiib cajiib
laabtada ku qoran tahay sidaa loo xadinko lagu dhiiqadoo kale laabtada ku qoran tahay waxaan rabaa markaa luul oo aad heesta u samaysay oo xaaskii ah maasha allah sidee uga fal celisay heestani siday u dareentay haddaad bal akhrisid
runtii runtii maadaama maaragtay heestii ceelboor ka horreysay runtii si fiicanay ugu mahad celisay bikaas tan magaceedaa ku jiray runtii waxayna u noqotay mid iyada ay leedahay gooni u ah heestan inkastoo gabdho soomaaliyeed magacyada la wadaaga ay jiraan sida luul gabdho marka runtii laakiin tan inay iyada tahay way dareentay luul anay bay la dhalatee luul ibrahim waa marka iyadana malaha dhinacii ka qabsan karta hadday u baahato luul oo dhan baa iskale laakiin luul gaara iskale exactly marka tan magaceedaa ku jiray si kaas ayay maaragtay runtii iyada qiimigooda ugu lahayd waayahay bal haddaan kula kaftamo intaanan heesaha kale u gudbin weligaa jacayl ma dareentay maxamed waaba tan heesaha iga keenaysa soo maha haye sadar muuqda su-aal ka dhan miya ha dadka qaar dadka qaarna runtii runtii way hadlaan dadka qaarna ma hadlaan marka runtii haddii jaceylka erayo uu kaa keeno soo jaceyl rasmi maaha laakiin hadday aftahanimo dadka qaar waxay yidhahdaa qofka haddii aftahanimada ay keenaysana mararka qaar inkastoo oo sidaad sheegaysa ay jirto haddana fanaaniin badanaa heese jacayla sameeya oo jacaylkana uu yahay mid iyaga aan ku dhicin oo bulshadaas uun intay akhriyeen ama qof iyagay saaxiibo yihiin oo kale marka marka maxaa sifa ood ku bixin kartaa ama aad ku sifayn kartaa in ereyadani ay jacayl adiga kaa yimid kaa keeneen oo aysan ahayn aftahanimo aad ragga kala dheer tahay runtii waxaad taas u daliilaha inta sano aan la joogay maaragtay xaaska runtii taasaa daliil u ah runtii iyadana ay markhaati ka tahay inta mataqaana ay og yihiin aad iyo aad aad iyo aad waa kaftanku afurayhan u malaynaya waaya waa gudbaynaa waxaad tiri waxaad kaloo samaysay hees la yidhaahda xafsa oo maxamed biibshow asna kula jooga gobolkaad degan tahay magaalada ka degan tahay kula jooga iyadana bal haddaad wax ka taabatid waxay leedahay xidigtii ka nuurtahay dusha sare xare dheere xilliga gudcarkan xadiidi adiga ifinaya xurulaceyntii dumarkaay gacmahaaga xaada leh kama xiisa dhacayo xiskaygaad dul suran tahay xubbiga wadnaha xabsi adigaa leh xididada dhiigga xabsi adigaa dhexmara xataa lafahayga xabsi adaa ku qoran heestaa saasay dhacaysa marka iyadana bal haddaan wax yar ka taabanno
heestan waxay ahayd sidaad sheegtay oo kale hadaayo waxaa hadalkaaga ku jiray in jeceelka mararka qaar dadka kale jeceelkooda laga qoro wiil aan halkaan wada degannahay ayaa runtii qisadan heestan aan u sameeyey wiilkaasoo runtii jeclaa gabar joogtay africa islamarkaana guursaday intuuna guursanana ahayd heestan wuuna iga codsaday wuu ii sheegay qisadii heerka uu gaarsiisan yahay xiriirkooda runtii marka eryadanaa u sameeyey waxaana qaadaa maxamed biibshe waayahay iyadana qadar aan ka dhegaysanay
xidigkii ka nuur tahay dusha sare xara dheereey xilliga kubalkana xabiibi adigaa ifinahay xidigkii ka nuur tahay dusha sare xara dheereey xilliga kubalkana xabiibi adigaa ifinay ralcayntii dunida gabanaadada xaadale kama xiisa dhacayo xiskayga xiskayga dul suran tahay xuralcayntii dunida gabanaadada xaadale kama xiisa dhacayo xiskayga xiskayga dul suran tahay xubbiga wadnaha xabsaha ku qoran xididada dhiigana xabsaha ku qoran xataa xubnahayga xabsaha ku qoran xaskayga macan macan xabsaha ku qoran xubbiga wadnaha xabsaha ku qoran xididada dhiigana xabsaha ku qoran xataa xubnahayga xabsaha ku qoran xaskayga macan macan
labada heesee kale aad carabka ku dhufatay midda hiddasoor iyo aroos tee soo hormarinaa maayo hiddasoor aan soo hormarinaynaa aroosaan ku xidhaynaa hiddasoor waxaad sheegtay in hay-adda aad madaxda ka tahay inay astaan u tahay magaciina ay wadato oo marka munaasabada aad qabtaan iyada ay u tahay furiin ama astaan lagu garto in xafladdan ay leedahay hiddasoor runtii heestan hidisoor waxaa qaaday yurub maxamed cabdi yurub geyo oo iyadana aan salaamayo runtii waa sidaan kuu sheegay waa hees runtii u ah mar kastoo munaasabad aan leenahay mar kasta oo sanad guurada la gaaray hidisoor oo isugu yeerna ummadda soomaaliyeed tusinayna waxqabadkeena waa heesa lagu furo laguna xero munaasabadaheen
hibada suugantayo hibada daayarteeno digsiga dhaafta dunida ururka u helane hidasoor u helane u kacay u kacay hidasoor weeyaan weeyaan bulsho hidasoor weeyaan weeyaan bulsho adafka guusheena iyo inuu hormaro cilmigu ururka u helane u kacay u kacay hidasoor weeyaan weeyaan bulsho hidasoor weeyaan weeyaan ya bulshooy hidasoor hidasoor dadyahow hambalyadhaha oo u kaca hidasoor hidasoor dadyahow hambalyadhaha oo u kaca hilbuunu yele u kaca u kaca hareer gala oo u kaca u kaca hilbuunu yele u kaca u kaca hareer gala oo u kaca u kaca hilbuunu yele hidasoor u kaca hilbuunu yele hidasoor u kaca hilbuunu
heestan aroos iyadana ma aroos gaara kaa dalbaday ood u samaysay mise si guud markaad fiirisay aroosyadii baad u samaysay shaadiye sharaf qaado maya maya waxaa runtii iga dalbatay waxaan salaamayaa maayaradda magaalada beledweyne nadar tibaax maalin runtii nadar ayaa iga codsatay oo wiilka curadkeeda arooskeedii ayuu ah marka waxaana qaaday shaadi sharafaa qaaday waxyaas waxay ka hadlaysaa isla maamada ayaa runtii iska hadlaysa marka heesta waxay runtii ka turjumaysaa maamada siday ugu faraxsan tahay inay aragto wiilkeeda curadkeeda arooskiisii waayahay aad baad mahadsan tahay maxamed ciise intaasaan kusoo xiraynaa heestaas aroos shaadiye sharaf ee qaadaan kusoo xiraynaa waraysigii saddexda toddobaad ahaa ee aad siisay barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a aadna kugu mahad celinaya maxamed adiga iyo dhammaanna waa idin salaamayaa bahda v o a soomaali waana insha allah waana is arki doona haddii lameli aad baa mahadsan tahay thank you
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heestaasi aroos ee ay qaado shaadiye sharaf inta aan dib mar kale u kulmayno haddii allaydmo caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo